sida u xaqiijiyay wakaalada wararka soona wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar ducaale islow waxaa ciidamada amnigu ay toogasho ku deen ruux la sheegay inuu ka tirsan owka al-shabaab dilku wuxuu ka dhacay gudaha suuqa labaad ugu weyn soomaaliya suuq bacaad ruuxa ka tirsan al-shabaab wuxuu hore u toogtay askari ka tirsan ciidanka dowladda isagoo hore u qaatay qorigii uu watay ciidamada amniga ayaa dabagalay waxaana toogasho lagu dilay ruuxan ka tirsan al-shabaab iyadoo dowladdu ay sheegtay inay gacanta ku hayaan hubkii uu qaatay iyo kii uu watayba al-shabaab ayaa dilo qorshaysan ka fuliyay magaalada muqdisho iyadoo labadii toddobaadii lasoo dhaafana magaalada ay ka dhaceen dilo qorshaysan oo loo geystay ciidanka booliska soomaaliya gaar ahaana qaybta dembibaarista c i d da iyadoo dowladdu aysan gacanta ku soo dhigin raggii dilkaasi geystay cabdulqaadir okey v o a muqdisho